kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha aynu toddobaadkan ku soo qaadanayno waraysi gaara waannu la yeelannay garsooraha soomaaliyeed ee xasan aadan xaaji wiish waxaa dhowaan dalka suudaan lagu soo gebagabeeyey koobka kooxaha horyaalka ee bariga iyo bartamaha afrika koobkaasi oo ay dalka soomaaliya uga qayb gashay kooxda elman oo ah horyaalka soomaaliya ayaa garsoorayaashii dhexdhexaadinayay waxaa ka mid ahaa garsooraha soomaaliyeed ee xasan aadan xaaji wiish oo qabtay dhowr ciyaarood oo ay ka mid ahay tii fainalka oo isaga hor yimaadeen laba kooxood oo ka kala socday waddamada burundi iyo ruwanda waryaha v o a xasan kaafi qoyste ayaa garsooraha kula kulmay magaalada muqdisho waxauna kala sheekaystay ciyaarihii uu dhexdhexaadinayey iyo mustaqbalkiisa garsoonanimo aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay xasan kaafi waxaan marka hore halkan ka salaamayaa dhammaan shaqaalaha v o e da haddii aan su-aashaada usoo laabto waxaan ka qayb galay bishii hore ciyaarihii barigii bartamaha africa ee club championshipka waxayna ka dhacday suudan oo ay ka dhaceen dal stateka north darfur iyo south kordofan waxayna bilowdeen ciyaaraha sideed iyo tobanka bishii juun waxayna ciyaarta ugu dambeysay oo finaalka ahayd ee dhacday kowda julaay waxayna ku dhammaatay ciyaarahaasi si oo fiican oo aad iyo aad u heer sareyso waxaan ciyaarahaasi waana markii saddexaad aan ka qayb galo ciyaaraha bariga iyo bartamaha africa ciyaarahan hadda ka qayb galay waxaan qabtay afar ciyaarood oo kale ah ciyaartii ugu horreysay oo furitaanka ahayd oo dhacday sideed tobanka juun ee isaga hor yimideen kooxda al hilaal kadugli iyo u r a oo ka socotay dalkaasi uganda waxaan qabtoo kale isla groupka stagekaas ciyaar ka mid ah ayaan qabtay kadibna waxaan qabtay ciyaartii samafinaalka ahayd ee isaga hor yimaadeen a b r iyo almariiq oo ka socotay suudan iyo a b r oo ka socotay ruwanda kadibna waxaan qabtay oo minaha nasiib aan u yeeshay finaalkii oo isaga hor yimideen koox lagu magacaabo vitalo oo ka socotay dalkaasi burundi iyo ruwanda oo ka socotay iyadana kooxda a b r si fiican ayayna ku dhammaatay waa tahay cayaarahaasi xasan waxaad ii sheegtay inaan caasimadda khartuum lagu qaban maxaa sababay in gobollo kamida dalka lagu qabto magaalooyin kale oo caasimadda lagu qaban waayo aad iyo aad ayaa umahadsan tahay waxaa lagu qabtay south kordofan iyo north darfur oo ay dagaalo hareeyeen sanadihii ugu dambeeyey sbortingna sidiisaba wuxuu ka shaqeeyaa nabadeynta isku keenidda iyo caafimaadka ayuu ka shaqeeyaa sakaafana waxay jeceshahay mar walba amba isku hooshaa in ay ummadda bariga bartamaha africa ku nool ay isku soo dhaweyso maadaama marka daarfuur iyo kordofan ay dagaalo hareeyeen oo xoogaan nabadda hadda soo ifooso ayay waxay isla garteen in ay ciyaaraha bariga bartamaha africa kigame club championship lagu magacaabo la geeyo laguna qabto dad badan ayaa u arkaya inay adag tahay laakiin waxay ku dhammaatay si aad iyo aad u heer sareyso waxaa xusid mudan in iyadana kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii ruwanda lagu qabtay isla koobkan iyadoo shan sano ka hor keliya ee dagaalo ka soo baxeen sagaashan iyo afarta sida ala socono iyo sagaashan iyo saddexda dagaalo hareeyeen ruwanda iyadana saas camal loogu qabtay marka sakaafa ayaa go-aansato mar walba meeshii lagu qaban karo iyo wadankii rabo inuu martigeliyo marka suudan ayaa micnaha arrintaas ka shaqaysay in lagu qabto daafuur oo dadkaasi muddo badan dagaalo ku jiray micnaha arkaan nabadda iyo sbortiga macaantiisa iyo sokeynadeeda xiriirka sakaafa muxuu adiga kuugu doortay inaad qabato labada cayaar ee ugu dambeysay ee semifinalkii iyo finalkii maxaa mudmaanoo gooniyo arrintaas adiga lagugu siiyey sakaafo horta ma ahan markii ugu horeysay a finaal u qabto saddexda jeer aan ka qayb galay waxaan qabtay sama finaal iyo finaal mar walbana guddigii garsoorka ee sakaafa waxay eegaan ciyaarihii hore usoo dhacay qaabkii garsoorayaasha wax u qabteen garsooraha is dhahaan ciyaarta finaalka ah ama sama finaalka waa ka bixi karaa ayay u dhiibaan nasiibkan oo jiraa laakiin haddana qofka dadaalkiisa ayuu ku xiran yahay aad iyo aad ayaan uga faraxsanahay ummadda soomaaliyeedna sharaf ayay u tahay iyo calanka soomaaliyeed xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta iyo sboortiga guud ahaan bahweynta sboortiga o dhan sharaf weyn ayay u tahay anigana shaqsi ahaan aad iyo aad ayaa uga faraxsanahay marka dadaal noocaas aan muujiyey ayaan micnaha ku gaaray in laygu dhiibo waan rajeynayaa ciyaaraha ama tartamada soo socdo in aan kaga ka qabto ciyaaro saas u hersareeyo waxaa kaloo xusid mudan in tartankan uu igaga duwanaay tartamadii hore oo aan ka qabtay bariga bartamaha africa sababtuna ay tahay in uu markaan ila socday wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo saleemaan sheekh bashiir oo calanwado ah oo igala qayb galay ciyaarahan oo dabcan ka qabtay ciyaaro fara badan ilaa lix to siddeed ciyaarood oo ka qabtay calanwado ka ahay waxaa kaloo igaga duwaneed in asama finaalkii asaga calanwado i ahay waxaa dhici jirta marka ciyaarihii hore asama finaalka ama finaalka qabto inoo niman kale ama kenyaati ama etoobiyaan ama suudaan oo calamada ii ahay xasan kooxaha soomaalida ee ka qayb gala horyaalka bariga iyo bartamaha qaaradda africa inta badan cayaaraha way ku soo haraan maxaa arrintaas u sababa adiga aragtidaada kooxaha soomaalida inta badan way ka qayb galaan tartamada africa ka dhaco marnabo kama baaqdaan way dhacdaa in ay ciyaaraha group stageyada ay kusoo haraan laakiin waxaa kasoo qayb galo mararka qaar tournamentiga waxaa kasoo qayb galo afar iyo toban koox waxaana micnaha final inay imaadaan laga rabaa laba kooxood dabcan way hareysaa labiyo toban kooxood way hareysaa soomaaliya labiyo tobankaas kooxood ayay gashaa sababaha keenana koleba aniga hadda waa fiirsaday waxaa soomaaliya ugu qayb gashay tartankan ugu dambeeyey kooxda elman oo horyaalka qaaday ayaa ugu qayb gashay elman ciyaaraheedao dhan waa fiirsaday awooddari iyo farsamo xumo ma ma kuma arag waxaa looga badiyeen hadda hal ciyaar waxaa looga badiyay hal iyo eber hal ciyaarna waxay galeen barejo hal ciyaarna waxaa looga badiyay labiyo labiyo eber marka ayagoo mar labada ciyaar laga badiyay ayaga ayagoo badiska lah ayaa haddana nasiibka ka ka ka ka leexday way jiri karaan in garoomo wadanka soomaaliya oo garoomo hadda jirin garoonka hadda ugu horeeyey staadio conis la dhisaayo oo hadda coos la dhigay mar dhow horyaalka lagu furi rabo in hadda ee caawin doonto waa laga yaabaa laakiin wixii ka horeeyey waxaan isleeyahay aniga garoomada lagu ciyaaro iyo garoomada hadda soomaaliya ka jiro wax isleh ma ahan xasan waxaad ka mid tahay garsoorayaasha soomaaliyeed ee heerka caalami ah maxaad higsanaysaa mustaqbalka halkee ayaad isleedahay aada gaartid rajadeeda mustaqbalka garsoore horta waxaan aniga normal ahaan deganahay dalka denmark inkastoo labada sano saddexa sano ugu dambeysay international referee ahay aa dalka u badanahay shaqada ahaa awgeed waxaan tiigsanayaa in aan micnaha horumar fiican ka gaaro soomaaliya weligeed waxay ahayd garsoorka africa safka ugu horeeya ayay ku jirtay waxaa jiri jiray garsoorayaal caan ah oo aada iyo aada looga qadariyo caalamka iyo africa qaaradda africa tan keliya tiigsanaya waxaa waaye garsoorayaashani hore oo magaca ku lahay africa in aan micnaha raadkoodii sii nunuuriyo sii dabagalo magacii garsoorkana aan micnaha kor usii hayo dhegaystayaal barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha uu maanta marti noogu ahaa garsuuraha soomaaliyeed ee xasan aadan xaajiwiish oo magaalada muqdisho ugu warramayey waryaheenna xasan kaafi qoyste intaa ayaynu ku soo gabagabaynaynaa tan iyo kulan dambe waa maxamuud mascado idinle sidaa iyo nabad gelyo